digama haye inuu qaatana maba rabo hadduu xataa sii noolaan lahaana weligii muusoo dirsadeenba halai soo qaada muu dheh maxaa dhacay baa lacagta qaada dil wuxuu leeya hayintaada dhaafa haye markaan rabaan qaadani muu dhihi laha marka inuu nagu diiduu rabey watanadafa fii radina diidadaanadana si naxariis ahoo yacni ixtiraam leh ayuu nooga diiday oo aana garanayna annagu hay saasuu yidhi walaa qarwa yani walaa cajaba wax yaab lamaha in wax lala yaabo maha sifaatkaa warwanaagsan inuu abu xaniife leeyahy faqad kaaba abu xaniifata wuxuu ahaa yuuqinu mid yaqiiniyo annahu shaniya maa akala imru'un qof ma cuno luqmata luqmo askaa ka wanaagsan walaa acadda ka sharaf badan min luqmatin luqmo yanaalahaa min kasbi yadii gacantiisa u ka shaqeeye wax ka sharaf ka fadli badan ma jiro lidaalika sidaa darteed yaa najidhu waxaanu helaynaa yukhasisu inuu khasisayo shadran qayb oo min waqtihi waqtigiisa ka mida litijaarati inuu dadka ka kaaftoomo oo ka deeqtoomo yuu waktigiisa qayb ka midu wuxuu siiyey tijaaro wuu iska shaqaysan jiray waxaa la dhihi jiray yani lianna abaa xaniifata tafaqaha fii dukaanihi aasaa la odhan jiray ay abuu xaniifa wuxuu cilmigan ku bartay tafaqaha fii dukaanihi wa isagoo dukaankiisa joogo waxbaro yani wixiisa iska gadanayo umuu meeshaa cilmiga ku bartay ba weligaa markuu dukaanka gadaya weligiis markuu dukaanka gadaya waxaa la yidhi gorgorada iyo beeca ma mashquulinin ba le qur-aanka umbuu sidaa u akrinaya asagoo wax kala gadaya qur-aanka saa u shubaya afka kama qaaday faqad jacala wuxuu yeelay faqad jacala wuxuu guda gelay yatajiru inuu tijaaraysanayo bilkhazi iyo waaswaabihi baasha xariirta la yidhaahdo iyo suufka la dharkeeda yani yani dharka xariirta iyo suufka laga sameeya ayuu ka tijaaraysanaya wakaanad waxay ahaatay tijaaratu tijaaradiisu daahibatan mid sii tegaysa aayiba soo noqonayso bayna muduni lciraaq ciraaq magaalooyinkeeda yay marna tegaysaa marna soo noqonaysaa waa tijaaradiisiibaa sii socota soo socota wa kaana lahu waxaa usugnaaday matajirun dukaan weyn buu ku lahaa macruufun la yaqaano yaqsiduhu nnaas dadku ay usoo qasdaan fayajiduuna fiihi waxay ka helayaan dukaankaas asidqa run fi lmucaamala mucaamalada lagu run sheegayo iyo wlamaanati amaano fi lakhdi iyo walcadaa wax bixinta iyo wax qaadashadaba aamin nin aaminay ka helaya walaa rayba shaki kuma jira fii anahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yajiduuna kuwa hela fiihi yani dukaankaa waxay ka gataan addawqa rafiica addawqa dhadhan alrafiica oo sarreeya aylan waaba wax macaanna way ka helayaano yani waxa asaga laga gata iyo wax kale isku mid maaha walaqad kaanat tijaaratu waxay ahayd tudiru calayhi mid ushubto yani khayranka wafiiran waay yani tijaaradiisa wuxuu ka heli jiray xoolo fara badan iyo faa'iido badan wataxbuhu yani waxay siin jirtay tijaaradiisu waxay siinaysaa uu ka helayaa min fadlillahi ilahay fadligiisa maalan kaiiran fa kaana wuxuu ahaa ya'khudu maala maalka mid qaado min xillihi xalaasha unbuu kasoo qaadi jiray wayadachu wuu dejin jiray fii maxallihi meesha munaasabka u ahayna wuu dhigaya falaqad curifa canhu waxaa xaggiisa laga yaqaanay anahu kulamaa xaala calayhi alxawl wax la yaqaanay babahel mar alla markay kabil kabil usoo wareegtaba axsaa wuu xisaabinayaa arbaaxahu faa'iidadiisi wuu xisaabinayaa min tijaaratihi tijaaradiisa uu ka helay wastabqaa wuu baaqi yeelayaa minha xaggeeda maa yakfiihi linafaqati xoogaa asaga nafaqadiisa ku filan ayuu ka reebanayaa uma yashtarii wuu gadayaa bilbaaqi waxaa soo haray xawaa'ija alquraa'i waalmuxadisiin nimanka macalimiinta ee qur-aanka yaqaanay xufaadda iyo muxadisiinta kutubta akrinayo yani danahoodii waxay u baahnaayeen oo dhan bu ugu soo iibinaya iyo wlfuqahaai nimanka fuqahada yani yani fiqigaan kutubta akriya iyo wadulaabi lcilmi kuwa dalabulcilmiga yani masaajida fadhiya wa iyo wa aqwaatahum qubkoodii raashinkoodii oo dhan bu usoo diyaarinaya oo meel dhigaya iyo wa kiswatahum aradbaxoodi way iska sugay sanadku markuu dhammaado waa la sugaya yani aradbaxii yani abu xaniifa iyo raashinkiisi iyo wixiisi iyo halkaa bay iska sugayaan ba iyagu marxaban wa yukhasisu wuu khasisayaa likullin minhum nin kasta oo quraada iyo muxadisiinta iyo fuqahada iyo dulaabu cilmiga ka mida wuxuu ku khasisayaa mablaqan yacni maal oo mina naqdil cayni lacagna wuu siinayaa caddaanahay fara badan wa yadfacu dalika kulli wuu udhiibayaa ilayhim wayaquulu wuxuu leeyahay haadihi arbaacu badaa'icikum badeecooyinkiina adinkaa iska lehay badeecooyinkiini faa'iidadeedii waaye ajraha allahu ilaahay baa dureeriye lakum adinka calaa yadi gacantayda unbaa ilahay idiinsoo mariyey ma ogi adinkaa iskale waxan laakiin anaa sabab la iga dhigo gacantaydaa ilahay idiinsoo mariye anaa waa kana wadwada un agada qofkaan wixii uu ku siiyo waa risqi adiga ilahay uu kuu qoray adaa iska lahaa laakiin ilahay xaguu kuu soo mariyey ninkan unbay soo martay maxaa yeel ilaahay sabab buu wax ku irsaaqaa bilaa sabab nagu irsaaqaay ko wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi abu xaniifa maa acdaytukum min maalii shay-an anugu maalkeyga waxba idinkama siinin maal aniga aan leeyahay aniga aan idin siiyey ma aha wa inamaa huwa fadlullaahi calaya fiikum waa fadli ilaahay oo calaya ilaahay ku tafadulo aniga ii dhiiba fiikum adinka sababtiin adinka dartiin adinka alla igu kiin dhiibay waay ay famaa fii risqi illaahi ilaahay risqigiisa ma ahaani xawlun liaxadin kayr illaahi ilaahay risqigiisa wax yacni xawl yacni xeelad ay u sugnaatay ma jiro ilahay kayrkii risqiga ilahay aad wax keeni kara male ilahay unbaa keeni kara sooma marka waa risqi adinku aad leedihiinoo aniga unbaa ilahay isoo mariye walaqad sharaqat akhbaaru juudi abi xaniifa waxaa qorax ka soo bax sharqi aaday oo gaartay qorax ka soo bax waxaa gaartay mashriq akhbaaru juudi abi xaniifa abu xaniifa deeqdiisa akhbaarteedii iyo wa samaaxatii deeqdiisii waqarabad qorax u dhacna way gaartay mashriq iyo maqrib waxaa laga maqlay deeqdiisii waay wa khaasatan maca julasaa'ihi wa asxaabihi waxaa aada usii yaqaanay dadka yani saaxiibadiisa ay dadka la fadhiisto min daalika waxaa ka mid a ana axadda julasaa'ihi kuwii la fadhiyey mid ka mid a jaa-a ilaa majtarihi dadkii la fadhiisan jiray saaxiibadiisa nin ka mid a yaa meeshii ganacsigiisiu iyo dukaankiisibu yowman maalin buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi inii bixaajatin ilaa thawbi khazin waxaan u baahanahay oon baahi u qabaa ilaa thawbi khazin maro oo yani khazi oo xariir ah yaa abaa xaniifa faqaala lahu abu xaniifa wuxuu yidhi maa lownuhu marada midabkeedu waa noocay aada rabto faqaala wuxuu yihi kada wa kada midabkaasay leeda faqaala wuxuu yihi isbir iska joog iska sabar xataa yaqaca lii ilaa aan hadda dukaanka ma taallo marada noocaas ehe ilaa aan keeno oo fa aakudahu laka aan kuu soo qaade famaa in daarat iljumcatu usbuuc kamayna soo wareegin xataa waqaca lahu thawbu maradii buu helay almadluubu famara bihi saaxiibu ninkii baa soo maray faqaala lahu wuxuu yidhi abu xaniifa qad waqacat lii xaajatuka wardantaadii waan helay ay wadantaadi waan hele way imaatay kaale faraja yani marxaban wa akhraja ilayhi thawba maradiibuu usoo bixiyey faacjabahu maradiibu ninkii aada ola yaab mar qurux badan oo cajiiba wa qaala wuxuu yidhi kam adfacu ligulaamika saman samanahu addoonkaaga meeqaan kuugu soo dhiibaa lacagtiisa waa meeqa addoonkaagaan kuugu soo dhiibe meeqo wey faqaala abu xaniifa wuxuu yidhi dirhaman waa hal shilin hal shilina weeye hal shilin iigu soo dhiib faqaala rajulu wuxuu yihi fi istiqraabin asagoo aada u qariibsanayo dirhaman waaxidan ma hal shilin oo keliya faqaala lahu yani abu xaniifa faqaala abu xaniifa wuxuu yihi nacam faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi lahu abu xaniifa wuxuu yihi maa kuntu maan ahayn adunuka mid kuu maleeyo tahtaza-u ay tahza-u bi inaad igu jeejeesaysa ya abu xaniifa abu xaniifa inaad igu jeejeesaysa omaana malaynin nin weyne culmaad culmadeeni ha tahaye maradaan shilin lama siiye inaad igu jeejeesayso omaana malaynin faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi maa hazi'tu bika kuguma jeejeeso wa inama ishtaraytu haada thawba maradaan waxaan ku soo iibiyey iyo wa aakhara macahu maradan iyo maro kaloo la jirtaan waxaan ka soo bixiyey bicishriina diinaaran labaatan diinaar dahaban oo dahab ah iyo wa dirhamin oo min alfidla maradan iyo maro kaloo labadaa maro isla socdaan waxaan ka bixiyey labaatan shilin oo diinaar labaatan diinaar oo dahaba iyo hal dirham oo sfil ah laba iyo labaatankaas waa laba iyo labaatan shilin ma waxaan le kow iyo labaatan weeye labaatankuna waa yani waa labaatan diinaaroo waa dahab halkuna waa shilin oo waa waa filo wa hal shilin oo filo ah marka maradan iyo maro kalaan intaa ka soo bixiyey waqad bictu axada sawbeyni laba maray ahaayeena mid ka mid ah waxaan ka bixiyey bicishriina diinaaran dahaba lafahoodii baa kow iyo labaatan joogay soo maa hal mid ahaan labaatan ka bixiyey yaa labaatan ka ku gaday ko wa baqiya calaya haada maradana marka igu dambeysay lafihiina maxaa ka dhiman halka shilin oo yani oo dirhamkii oo fidlada ahaa baa ka dhiman wa baqiya calaya haadaa maradana igu hartay bidirhamin waaxidin lafahoodii markii la fiiriyana hal shilin bas ha ku dhiman wamaa kuntu liarbaxa anuu faa'iide ka raadsan maayo calaa jaliisi nin saaxiibkayo markaas ay la fadhin jiray faa'iide kama raadsanaye halka shilin lafihi ka dhimana un bixi halkaa keliya lafihi ka dhiman lafaheedii umaan gadaya aa maradii kaleu labaatan ka bixi soo ma tan kalena labaatan buu ku gadi lahaa soo ku gadi lahaa soo ma faa'iidada intaa la ekeyd buu ka doortay marka wuxuu yidhi nin jaliiskayga aanu faa'iido ka raadin maaye silinkii lafaha ka dhimanow ninkii haddee wuu usir warramay runtii buu usheegay soo maa wuu yaabay in la iska siiyo maradii buu ogaaday saasuu shilinkii ku bixiyey wa jaa-at haddana waxaa u timid cajuuzun duqdoo waayeel ha u timid tadlubu doonayso sawba khazin mara xariir ay rabtaa fa akhraja lahaa sawba maradii buu usoo bixiyey almadluba ay doonayso faqaalat lahu waxay u tidhi inii imra'atun cajuuzun anugu waxaanahay maamo waayeel ah waad i aragtaa qof waayeel ahnahay walaa cilma lii bilahmaani anugu lacagta iyo qiimaha iyo sicirkan waxba ma kala aqaan in la khayaanay ka yaabaysa dadka aan wax gadgato moogtahay hadday inkumarsiin karaan way iska kaa qaadanaya lacagta sooma waa iskaga malaynaysaa marka waxay tidhi anugu lacagaha iyo waxanama kala qaada iyo qiimaha suuqa loo socdo wa inaha alamaana waa ammaananiyo aan ku agdhigayo adigu baan kugu ammaansanaya adaa suuqa jooge fabicni sawba marada iga gad bimaa qaama calayka waxay kuugu fadhido waxay kuugu fadhido lafahaagi ah wa adif ilayhi qaliilan min aribxi wax yar oo faa'iidaana saaro ha igu laba jibaarin anugu waxay suuqa lama socdo waxna kaba warramee marka maradu waxay kuugu fadhiday adaa garanaye bal fiiri horta inaan ku khasaariyo ma rabo wax yar oo faa'iida ana aqalu faa'iida saaro fa inii daciifatun anigu waan tabar darahay waad artaa waayeel baan ahay wax yar un faa'iidaana saaro nafteedu way naseexaysay oo inay ninkaan wax garanayo inuu meesha faa'iido u joogo way ogtahayo wax un faa'iidaa inuu ka helo shayga uu soo galo waayo hay fa qaala lahaa wuxuu u yidhi in ishtaraytu waan soo iibiyey marada in ishtaraytu waan soo gaday sawbayni itnayni laba maro oo marada noocan aan ku siinayo laba maro fii safqatin waaxidatin hal gorgoro ah ayaan ku soo iibiyey uma inii anigu bictu waan gaday axaduhumaa midood biraasil maali labadii mare intii aan ka soo bixiyey hal mid ahaan ku gaday ilaa arbacata daraahima afar shilin basaa lafihi ka dhiman laba maray ahaayeen labadoodii markaan isla soo gaday qiimihii lafahoodii uu joogay hal mid ahaan yacni ku gaday ilaa afar shilin basaa ka soo hartay ko fakhudiihi bihaa marada qaado oo afarta shilin oo lafahaydu inu iska bixi walaa uriidu minki kaa dooni maayo ribxan wax faa'iidaaba kaama rabee afarta shilin oo lafihii ka dhiman un iska bixi bas way qaadataa de maradeedii bay duubatay duqdi afarta shilin waa iska bixisay de ay waa loo naseexay sooma ay waa deeqsinimo de waa deeqsinimo maxaa yeelay xoolahan faa'iidaad ku doonaysaa ku gadanaysaa faa'iidadaas deeq darteed buu uga tegaya uu iska siinaya qofki lafihiisuu ku siinaya ama iska qaadanay waqad ra'aa wuxuu arkay daata yawmin maalin maalmaha ka mid a siyaaban rasatan mara yacni duug ahoo baali ahoo dildilacday calaa axadi julasaahi dadkii la fadhiyey nin ka mid a yo wuxuu ku arkay mara xun oo hun ah oo eber ah mara hun oo dhammaad ah ayuu qabaa markaas ninkan fakri baa saan ugu yaalay ogow wuxuu wax ku katublaaye falama sarafa naasu dadkii markay kala tageen oo walam yabqa fi lmajlisi meesha uusan ku harin ilaa huwa asaga iyo warajul mo asaga iyo ninkii keliyaas kusoo haray qaala lahu wuxuu u yidhi irfac hada lmusalla masallahan meesha yaalla bal kor u qaad wakud maa taxtahu waxa hoostiisa ku jirana qaado waxa hoostiisa ku jirana qaado farafaca rajulu ninkii kor buu uqaaday almusalla masallii buu kor u qaaday faidaa taxtahu hoostiisa waxaa ku sugan alfu dirhamin kun shilin baaba hoos taalo faqaala lahu abu xaniifa wuxuu yidhi kudhaa qaado oo wa aslix bihaa min sha'nika bal orod qaado oo xoogaa axwaashaada ku hagaajisa waay dhar iyo ku gado oo ku arbaxo ku yaro ay faqaala rajulu wuxuu yidhi inii muusinun baan ah anigu nin qani oo taajir aan ah waqad ancama allaahu calaya ilaahay baa ii nicmeeyey walaa xaajata lii biha to anigu kunkan shili waxaan ka raba male xoolahaygi baa carrada ka bad faqaala lahu abuaniifa abu xaniifa wuxuu u yidhi idaa kaana allahu ilaahay hadduu yahay qad ancama calayka mid kuu nicmeeyey fa ayna aahaaru nicmati ilahay nicmadiisa raadkeeda aawo marka aawo ilahay saanaad u eg tahaye hadduu ilaahay kuu nicmeeyey aawo nicmada ilaahay raadkeeda amaa balaqaka soo kuma soomaada maqaloo kuma soo gaarin ana rasuula allahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi yaquul inuu yidhi ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay an yaraa inuu arko ahara nicmati nicmadiisa raadkeeda calaa cabdihi wa ya marxaba ida ancama allahu calayka falyura aharu nicmat illaahi calayk hadduu ilaahay uu kuu nicmeeyo ilaahay nimadiisa raadkeeda dushaada ha laga arko ha laga arko haddaad xoolo leedahay bal xoogaa dhar fiican iyo wax fiican iyo haddaad un yani dadka uu ku naxdo war ninkan yaa wax ku tuura laleeyahy bal ka warra xoolahaagin carada ay ka bateen waa dhibaato dee fa yanbaqii calayka waxaa wanaagsan an tuslixa min sha'nika sha'nigaaga inaad wanaajiso xataa laa taquma sadiiqaka ninka adiga saaxiibkaaga ha murug gelinin oo haddii war ninkaan wax la-aan umbusaan leeyahay wuu kula murgi ninka saaxiibkaa m ninka rafiiqa kula ahaa wuu kula murgayaa wuxuu le ninkaan wax ma haysto ogo marka waa ninka rafiiqaaga ha murug gelinin war niyo xaaladaada wanaajiyo ilahay nicmadiisa dushaada ha ka muuqato wa ay waqad balaqa wuxuu gaaray min juudi abi xaniifa abi xaniifa deeqdiisii iyo wa birihi birigiisii binaasi dadka uu wanaag u samaynayo annahu kaana wuxuu aha idaa anfaqa calaa ciyaalihi caruurtiisa markuu biilka siiyo nafaqatan nafaqo biila markuu siiyo tasadaqa bimiliha in la eg buu bixinaya calaa kayrihim oo min almuxtaajiina reerka biilkiisa inta yoomiya qaataan markuu bixiyo intaa in la egna masaakiintu siinaya maalin kasta wa maalin kasta waida iftasaa sawban jadiidan maro cusub hadduu soo gasana kasal masaakiina masaakiintu arbixinaya biqadri amani maradaas ayada lacagteedii uu ku soo gaday qiimaheedii in la eg iyuu masaakiinta siinaya oo u qaybinaya wa kaana wuxuu ahaa idaa wudica alطacaamu raashinka markii lasoo dhigo bayna yaday hortiis harafa wuu ka wuu ka wuu ka darayaa wuu gurayaa minhu xaggiisa licfa maa yaakuluhu ay caadatan intuu cuni lahaa wuu siqaanaa mogta intuu cunayo intaa uu cunayo laban laabkeeduu guraya oo weel ku guraya wadafaca bihi ila lfuqaraa fuqaradaha loo geeyuu leeyahy wa mima yurwaa canhu waxaa laga wariyey waxaa ka mid ah annahu qadaca cahdan ballan buu gooyibo calaa nafsihi naftiisuu ballan ku qaaday anlaa yaxlifa billahi ilaahay inuusan ku dhaarinin fii asnaa'i kalaamihi asagoo hadlaya inuusan ilaahay ku dhaarinin ilaa tasadaqa bidirhamin fillatin haddaanba dhaarta buui anuu iska sheekaynayo carabkaygaba dhaar ay soo marto shilin baan sadaqaysanayaa waa inaan sadaqa bixiyaa uma tadaraja wuu sii socday fi lamri amarkii kusii socdayo fajacala calaa nafsihi cahdan in xalafa billahi ilaahay hadduu ku dhaarto layatasadaqana bidinaarin min dahabin marka hore shilin fidu ahaa dinaar dahabaanba ka dhigaya yaan bixinaya haddaanba dhaarto fa kaana wuxuu aha idaa xalafa saadiqan isagoo run sheegaya markuu dhaarto tasadaqa bidinaarin dinaar buu bixin jiray weligii dinaar buu sadaqaysan jiray walaqad kaana wuxuu ahaaday xafsa bn cabdiraxmaan ninka layahay shariikan liabi xaniif abi xaniifu shirka lahaa fii bacdi tijaarati fa kaana abu xaniifata wuxuu ahaa yujahizu lahu wuxuu u diyaarinaya amticata alkhadi xariirta dharkeedii wa yabcasu wuu diraya biha ayada macahu ilaa bacdi lmuduni ilaa bacdi muduni alciraaq magaalooyinka ciraaq qaar ka midu u diraya wuxuu kusoo gadgad magaaladaas fajahaza lahu wuu u diyaariyey daata maratin mar mataacan kaiiran dhar fara badan buu u diyaariyey waaclamu wuxuu u sheegay ana fii sawbi kada wa kada cuyuuban wuxuu dharkaan aan kuu diyaariyey maradaas noocaas iyo marada noocaa ceeb bay leedahay wa qaala lahu wuxuu u yidhi idaa hamamta bibayciha markaad doonaysa inaad gato fabayin lilmushtari maa fiiha min caybin maradaas iyo maradaas oo ceeb laa dharka ka mid ahe markaad iibinaysa qofkii gadanaya u sheeg ceebtaasay leedahay dheh fabaaca xabsu xabsa dharkiibuu almataaca dharkiibuu gaday kullahu wanasiya wuu hilmaamay an yuclima inuu ogeysiye almushtara almushtariida kuwii gadanayey bimaa fi aswaabi marada wixii dhinacan fi aswaabi almaciibati wa min cuyuubina maryihii ceebaysnaa ceebtii ku taallay inuu sheego wuu hilmaamay dharkii mayaa gadanay waa laga gatay un khalaas waa laga kala tegay walaqad ajhada nafsahu naftiisii buu dhigay waa xabsa binu cabdiraxmaane naftiisii buu dhigay fii tadakuri rijaali raggii wax ka gatay inuu xusuustay aladiina baacahum u siyaaba dharka uu ka gaday almaciima bal dadkii uu wax ka gadu dib ugu noqday kuwa marada ceebays nooc ahayd inuu xusuusto u waday falam yuflix waa garan waayo dhar unbuu gatay maxaad ka garan ay facalima falama calima alfata markuu ogaaday bilamri waan hilmaamay arrintii ceebtii maanan sheegin dharkiina waa la gatay dhar wuxun baa ceebtiisii ku qaatay waa loo qariyey qabni bay noqonaysaa dee waa beecu qarano waa kado oo wax ceeb loo lagu kadiyey waa sooma marka waxay noqonaysaa qabni falama calima markuu ogaaday abu xaniifa bilamri oo walam yatamakan u suurtageli waayo min macrifati aladiina waqaca calayhim alqamnu ku yani beeca lagu kadiye la khayaanay yani in la garto lam yastaqira qaraaruhu qalbigiisi waa sugnaan waaye walam tadib nafsuhu naftiisa diib waa ku noqon weyday xataa tasadaqa biasmaani lmataaci kulliha dharkii asaga ahaa lacagtii laga soo bixiyo o dhan buu sadaqeeyey kulli iyaba iga soo gelin buri xoolaha iga gelin ay dharkii asaga ahaa ee dharka ceebaysan uu ku jiray aan la sheegin lacagtii laga soo bixiyo o dhan wuu sadaqeeyey ay anugu maanta inaan sadaqayn lahay ma umalinaysaa xoogaa qiil baan reesade anigu ma ogeyne nin baan u dhiibay u sheeg baan irihi hadduu asagu hilmaamay see u dembi ma leehay xoogaa qiil buu rabaa in loo raadiy m marxaban ha iska bixininayo xoogaa haddaad adigu yeelin baad leedahay in la yidhahduu rabaa kalsoonidiisa ku camalfalaya war waxaan qofka loo qariyey waa kado waa yani waa beec lagu khayaanay khayaano meesha hadday soo gashana xaaraan baa soo gelaysa wax xaaraanaya kusoo geli dhihi maayo xogaaga lacagtooda rifan buu fiirinaya aan lama celin karo marxaba walaqad kaana abu xaniifata wuxuu ahaaday fawqa dalika kaa dhammaantii kullihi ayiba almucaashara nin dhaqankiisa iyo mucaamaladiisu ay wanaagsanta xulwalmuwaasaati xiriirkiisu uu macaan yahay oo ninkii xulwalmu'aanasati welashigiisa iyo la mucaamaladkiisu ay macaan tahay yascadu bihi jaliisu ninka la fadhiya wuu ku liibaanaya wax la dhammayn karabu maha laga dhirgaayo walaa yashqaa bihi ku dhurdirsan maayo man qaaba canhu ninkii ka maqana ninkii asaga ka maqanna dhibkiisa soo gaari maayo walow cadowba ha noqde waxba kama sheegaya walow kaana caduwan lahu cadowba ha u ahaade xadaa axadu asxaabihi asxaabtiisii nin ka mid aha sheekeeyey abu xaniifa asxaabtiisi nin ka mid qaala wuxuu yidhi samictu cabdillaahi bnu mubaarak cabdullaahi bnu mubaarak baan maqlay yaquulu ule lisufyaani thawri sufyaan thawri buu la hadlayay yaa abaa cabdillaah maa abcada abaa xaniifata abaa xaniifa maxaa ka fogeeya canka qiibata ninkaas an xan asagoo weligii qofka ka sheegay la arki maayo ar ninka maxaa xanta ka fogeeyey aninku wanaag badana shay cajiibaha ka dha fa inii anigu maa samictu ma maqal yadkuru asagoo sheegaya caduwan lahu bisuu'in qadu nin saaxiibkiisa iskaba dhaafay nin cadowgiisa uu necab yahayna asagoo xumaan ku sheegaya weligay ma maqal fa qaala lahu sufyaan baa wuxuu u yidhi ina abaa xaniifata acqalu wuu ka caqli badan yahay min an yusallida calaa xasanaatihi xasanadiisa inuu ku diro maa yadhabu biha wax la tegaayo ninkaas inuu xasanadiisa wax baabi'inaya ku diro waa ka caqli badan yahay dee xantu xasanadaadi baabi'inaysa sooma ay wa kaana abu xaniifata wuxuu ahaa kalifan mid aada isugu kalifo biktinaasi gudinaasi dadka jaceylkooda iyo maxabadooda inuu kasbado oo dhuxul qaas xariisan wuxuu ku dadaalayay cala istidaamati sadaaqatihim dadka rafiiqnimadooda saaxiibnimadooda inay daa'im ahaato marnaba qofka isku dhicin waay faqad curifa canhu waa la yaqaanay anahu asagu rubamaa mara bihi rajulu waxaa lagu yaqaanay anahu rubamaa mara bihi rajulu nin baa soo maray minanaasi ka mid a faqacada fii majlisi nin baa intuu soo maray majliska abu xaniifu iska fadhiisanaya min hayri qasdin isagoo u qasdin walaa mujaalasati isagoon lana fadhiisanaynin una qasdin buu majliska abu xaniifa nin iska soo fadhiisanaya fa idaa qaama ninkii markuu kaco sa'ala canhu wuu weydiinaya ninkaa muxuu ahaa xaggee degan yahay wuu leeyahay fain kaana bihi faaqatu ninku hadduu nin baahan yahay wasalahu wuu xiriirin wain kaana bihi maradu hadduu nin xanuunsan yahay caadahu wuu soo booqan wain kaana lahu xaajatun hadduu dan kale leeyahay qallaha wuu u gudi xataa yajurahu ilaa muwaasalatihi jara ilaa uu xiriir ninkii xiriiriyaba waay oo xiriir la sameeyo marxaban walaqad kaana abu xaniifata wuxuu ahaa qabla dalika kulih wa fawqa dalika kullihi sawaama nahaarin maalinkii oo dhan buu sooman yahay qawaama leyli habeenkiina waa taagan yahay khadiinan buu ahaaday nin yacni qarayn laho saaxiib la lilqur'aani qur-aanka laazimay mustakfiran fi lasxaari aroorti buu ilaahay dhaafitaan weydiisanayaan wa bilasxaari hum yastakfiruun kuwii la yidhi buu ka mid yahay kaanuu qaliila min aleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun ay habeenka wax yar bay seexanayaan maba seexdaanba wa bilasxaari hum yastakfiruun wa kaana wuxuu ahaa min asbaabi tawalucihi fi lcibaadati wa kaana wuxuu ahaa min asbaabi tawaqulihi ku-xeeldheeraashada uu ku xeeldheeraaday fi lcibaadati uu ku xeeldheera sababteedu waxay ahayd iyo waindifaacihi fiiha uu ku tegay daacada annahu asagu aqbala uu soo qaabilay daata yowmin calaa jamaacatin oo min annaasi jamaaca dadka ka mid oo meel fadhigu kusoo baxay fa samicahu wuu maqlay yaquuluuna ayagoo leh ina haada rajulu ninkaas alladii kii weeye alladii kaasoo tarawnow aada arkaysaan laa yanaamu leyl habeenkii maba seexdo wuxuu maqlay marsoo kusoo socdo ayagoo ku sheekaysanao ninkaa maaratan soo socdo waa nin cibaado badan habeenkii dhinaca dhulka fadhigo maba seexdo habeenka famaa ilaa masad mayna taabanin kelimatun kelimadoodii haadii ootana masmacahu maqalkiisi makaan maqalkiisa waa dhagihiisa xataa qaala ilaa uu yidhi inii anigu cinda allaahi ilaahay agtiisa calaa khilaafi maa ana calayhi cinda annaas cinda naasi inii anigu cinda annaasi dadka agtooda waxaan ku suganahay calaa khilaafi maa ana calayhi cinda allahi ilaahay agtiisa waxaan ka ahay waxaan ahayn baan dadka agtiisa ka ahay oo waxay leeyihiin habeenkii ma seexdo saasna ma yihi ilaahay agtiisa kama yoobo habeenkii waa seexdaay marka wallaahi baan ku dhaartay laa yataxadau naasu dadku ku sheekaysan maayaan canii xaggayga mundu saacati saacaddan maanta laga bilaabo bimaa laa afcalu waxaana samayna ku sheekaysan maayan habeenkii ma seexday leeyihin ma mana sameeya soo maha hadda kadib maba seexanaya habeen khalas ay marxaba walow walan atasawalan atawasada barkan maayo firaashan dhigan maayo bacda alyawmi fii leylin xataa alqa allaha ilaa aan ilaahay kala kulmo uma da'aba yani caadu ka yeeshay minhu dalika alyawmi laga soo bilaabo calaa qiyaami leyli kullihi habeenkao dhan inuu taagnaa fa kaana wuxuu ahaa idaa arka dulaamu mugdigu markuu raariciyo suduulahu farqihiisa cala alkawni oo wauslimat iljunuubu dhinacyaha loo dhiibay ila malaajici makaanu jiifka nin walba uu dhinaca dhulka dhigo qaama wuu istaagayaa fa labisa axsana thiyaabihi dharkiisa midka ugu wanaagsan buu xidhanayaa wa saraxa lixyatahu garkiisuu shanlaynaya watadayaba uu yani wax udgoon iyo cadar buu ismarinaya watazayana wuu isqurxinaya uma yasifu wuu istaagaya fii mixraabihi mixraabkiisa buu gelaya wayaqdacu wuu goynayaa leylahu habeenkiisii qaanitan xaaluu yahay asagoo qaa'imuhu qur-aanka akrinayo oo munxaniyan bisulbihi dhabarkiisa taagayoo calaa ajzaai lqur'aani qur-aanka ajzaadiisa ow raafican yadayhi labada gacmood kor u hayo bilaraacati ilaahay baryayo ducaysanayo falarubamaa qara'a alqur'aan qur-aanka inuu akriyaa laga yaaba kulluhu fii ragcatin waaxida raggii qur-aanka hal ragcad ku dhameeyey buu ka mid ahaa xaniifo waay ay o walarubamaa qaamo leyla habeenkao dhan inuu taagnaadana waa laga yaabaa kullahu dhammaantii biaayatin waaxida hal aayad falaqad ruwiya waxaa la wariyey annahu qaama leyla kulluhu habeenkao dhan inuu taagnaa walxaal asagu yunadidu uu ku celcelinayo qowlahu jala wacaza ilahay qowlkiisii bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adha waamar bal isaacatu saacadda qiyaamaha mawciduhum ballankoodii ah wasaacatu saacaddii adhaa waamaru adhaa ayadaa weyn oo yani min musiibatan min jihati masiibo waa daahiye weyn wa amaru ayadaana qaraar wax la dadamiyana saacadda ugu qadha bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar yuu habeenkao dhan ku celcelinaya walxaal uu asagu yabkii wuu ooya min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisu la ooya bukaa'an oohin yuqadicu goynayso niyaada alquluubi qalbiga xididihiisa waay wayanshuju wuu qaylinayaa nashiijan nashiijan qaylo iyo oohin mabxuuxan yani aada u zaa'ida waay taasoo yufadiru lafidata qalbiga jeexaysa waay yufadiru lafida walaqad curifa waxaa la yaqaani anahu asagu curifa anahu waxaa la yaqaani canhu xaggiisa anahu asagu salla alfajra salaada subax buu ku tukaday biwuduui cishaa cishaha weysadiisii naxwan min arbaciina caaman afartan sano wax la mida weysadii cishaha qadran min arbaciina caaman waay afartan sano qadarkeeda weysadii uu cishaha ku tukaday buu salaada subaxna ku tukaday maa taraka dalika kama tegin khilaalahaa maratan waaxida afartankaa sano dhexdeeda hal habeena kamayna baaqanin inuu weysadii uu cishaha ku tukada salaada subax ku tukado wa anahu asagu khatama alqur'aana qur-aankuu dhameeyey fi lmawdici aladii tuwafiya fiihi meesha lagu oobsaday uu ku dhintay ee gurigiisa qur-aanka wuxuu ku dhameeyey sabcata aalaafi maratin toddoba kun oo goor buu qur-aanka ku dhameeyey toddoba kun wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a suurata zalzala idaa zulzilad markuu akriyo ikshacarra jilduhu jirkiisaa qabandhacyoonayo wa wajila fu-aadu qalbigiisaa cabsanayo oo gariirayo wa akhada lixyatahu garkiisuu qabanaya biyadihi wa dafiqa wuxuu gudagelaya yaquulu inuu leeyahay yaa man yajzi bimihqaali daratin khayrin khayra yaa man axad ilaahayow yejzi abaal marinayo bimihqaali dara dhuurcasa masalkeed khayrin oo khayr ah khayran allihii ku abaalmarinayo wa yaa man yejzi bimihqaali daratin sharin dhuurcaso masalkeeda oo sharan allihii abaalmarinayo sharan ajir cabdaka addoonkaaga ilaahu kori annucmaana ee nucmaana min annaari naar ilaahu ka kori wa baacid ilaahu kala dheere beynahu iyo wa bayna maa yuqaribuhu minha asaga iyo wax naarta u dhoweynaya ilaahu kala dheere wa adkhilhu ilaahu geliyo fii waasici raxmatika naxariistaada waasaxa ilaahu geli yaa arxam araaximiin radia allahu canhu arda allah subxana wa taala annucmaan ibnu haabit wamadatun fazatun min cabqariyati milicsiyaalo fadatun oo fariida ah oo min cabqariyatihi yacni abu xaniifa kaamilnimadiisii ku tusinayso iyo wadakaa'ih caqligiisii aadka u zaa'idka hawa kaana abu xaniifata wuxuu ahaaday annucmaanu nucmaan ahaa shadiida dabbi difaaciisu mid uu aada u daran yahay can xurumaat illaah ilaahay xurumaadkiisuu difaaci jira inaan lagu dhicin dawiila samti buu ahaa nin aamuskiisu dheer yahay daa'ima alfikri fikirkiisuna uu daa'im yahay buu ahaa alimaam abu yuusuf baa sidaa yidhi dakhala abuu xaniifata abuu xaniifa wuxuu usoo galay annucmaanu cala alimaami maalik imaamu maalik buu usoo galay walxaal cindahu imaamu maalik agsiisana hullatun jamaaco ayaa ahaatay oo min asxaabihi ka mid ah falamaa kharaja markuu baxay abuu xaniifa min cindihi cindi imaami maalik markuu ka baxay iltafata maalikun maalik waa milicsaday ilaa julasaa'ihi raggii la fadhiyey wa qaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan man haada ninkaa inoo yimid ma garanaysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen laa ma naqaano faqaala wuxuu yidhi imaamu maalik haadaa an nucmaan binu saabit waay ninkaa haddiina aqooni waa nucmaan binu saabit haadaa midkan alladii kii weeye low qaala hadduu yidhaahdo can haadihi saariya tiirkaan yacni hadduu yidhaahdo innahaa dahabun dahab weeye hadduu yidhaahdo laxtaja limaa qaala waxa uu yidhi deliil buu u heli lahaa waay hadduu yidhahdo tiirkan waa dahab deliil iyo xuju u heli lahaa laxtaja wuu xujaysan lahaa deliil buu la imaanayaa limaa qaala wala kharajat kadaalika geedkuna sida unbuu noqon lahaa dahab unbuu noqon lahaa waay saasuu yidhi imaam maalik ku tilmaamay waay ay oo waa nin haddee weliyaho ilaahay agtiisana wax ku leh mar yani xujada iyo diintana aada yani ugu dheereeya waay lam yakun muuse ahaanin buu leeyahay sheekhu alimaamu maalik muuse ahaanin mubaaliqan mid ku xeel dheeraaday fii maa shaygii wasafa bihi uu ku sifeeyey abaa xaniifata uu ku sifeeyey oo min quwati alxuja ninkaa nin xujadiisu kaamil inay tahay oo wax alla wuxuu asagu doono inuu deliil u helayo deg deg tahay wa tawaqudi dihni yani dihnigiisuna yani inuu aada yani u iftiimayo iyo waxidati lkhaadiri garashadiisuna ay manaa yani aada yani zaa'id u tahay waay faqad dafixat kutubu taariikh dafixad yani waxay buuxisay kutubu taariikhi wasiyari biakhbaari mawaaqicin mawaqi mawaaqifihi abuu xaniife mawaaqiftiisii iyo waxyaalaha laga soo raraya cajaa'ibta ayaa kutubu siyar ka buuxa waay maca khusuumihi fi ra'yi ninka la doodayo fi ra'yi kula doodayo wa munaawiihi wa munaawi'iihi kuwa la coleytamayo filcaqiidati caqiidada kaga soo horjeeda waay nimanka caqiidada ku khilaafsan iyo kuwa ra'yiga kula doodayo yacni akhbaartiisa iyo cajaa'ibtiisa yani ay kala kulmeen iyo xujaadkiisa ayay kutubta siyarka iyo taariikhu wax badan soo rarayaan buu leeyay wa kulluhaa mawaaqiftaasoo dhan dhammaantood shawaahidun waxay daliil u tahay calaa sixati maa nacatahu bihi alimaamu maalik mawaaqiftaas iyo cajaa'ibtaas waxay kutusinaysaa oy daliil u noqonaysaa calaa sixati maa nacatahu waxa uu ku tilmaamay inuu saxiix yahay bihi maaga alimaamu maalik uu ku tilmaamay abuu xaniife uu ku tilmaamay oo min annahu abuu xaniifa low zacama hadduu kuu sheego laka adiga anna turaaba ciidan alladii bayna yadayka hortaada dahabun weeye hadduu ku yidhaahdo lamaa wasicaka kuuma waasac noqonayso ilaa an tudcina inaad u khuduucdo adeecdo mooye alxujati wa an tusallima inaad u hogaansato lidacwaahu waxa uu sheegay inaad raacdoon haye tidhaah moogiye wax kaloo ku yani ku waasac noqonayaa ma jiro fakayfa siduu ahaanayaa idaa kaana yunaadilu can ilxaq hadduu yidhaahda turaabkan waa dahab buu xujo u helayaa oo adigu waxaad ku difaacda aada helaynine hadduu xaqa yani difaacaya maxaad u malaynaysaa oo wijaadilu uu doodayo min ajlihi min ajli xaqi uu doodayo min daalika waxaa ka mida xujooyinkiisa cajiibka ana rajulan oo min ahli lkuufati ka mida nin reer kuufaada adalahu llahu allaha baadiyeeye wa kaana wuxuu ahaa daa qadrin mid sharaf iyo magac ku leh fii cuyuuni bacdi naas dadka qaarkood baa aada u qadarin jiray oo yacni nin laga dambeeya buu ahaa nin laga dambeeyo wa saaxiba kelimatin masmuucatin ladayhim saaxiba kelimatin nin hadal u saaxiib u ah masmuucatin la aqbalo ladayhim dadkaa agtooda waay nin warkiisana la qaato oo warkiisa la maqlo way wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yazcumu mid sheego linnaasi dadku wuxuu u sheegi jiray fii maa yazcumu waxa uu sheegayo lahum ayaga anna cuhmaan ibna cafaan sayid cuhmaan weeye kaana yahuudiyan buu ahaa buu yidhi fii aslih sayid cuhmaan asalkiisa hore yahuudi uu u dhashay oo yahuudi buu ahaa saasuu dadka u sheegayaa wa annahu asagu sayid cuhmaan dalla wuxuu noqday calaa yahuudiyati bacda alislaami aydan markii dambena yahuudnimadiibuu ku noqday waxaasuu dadka u sheegaya ay markaa ninkaasuu maqle falamaa samica abuu xaniifata markuu maqlay maqaalatahu ninkii odhaahdiisii haadihii watana madaa ilayhi ninkii buu aaday wa qaala wuxuu ku yidhi laqad ji'tuka waan kuu imid niyahu khaadiban xaal aan doonayo ibnataka gabadhaada fulaanata oo hebla ah gabadhaada hebla ahaan usoo fadhiistay oon kaa doonayaa liaxadi asxaabii asxaabtayda nin ka mid ahaana u rabaa fa qaala ninkii wuxuu yidhi ahlan bika wa marxaban buu yidhi soo dhowow aye soo dhoweyn wanaagsan baa kuu sugnaatay inna mislaka adigoo kale laa turaddu lahu xaajatun xaajadiisa lama diido yaa abaa xaniifata abaa xaniifo adoo kale miyaa ninkuu usoo fadhiista dee hadalba soo celinayo soo dhowow buu yidhi alla wasahal walaakin manilkhaadibu adiga haddii nin yacnii khudbadiisa la celiya maba tihid oo xaajadaada lama diidi kare ninka aad u doonaysa waa nin sidaa buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi abuu xaniifa rajulu nin weeye mawsuumun yacni lagu calaameeyo macruufkaoo lagu yaqaano beyna qowmihi bisharafi iyo walqina waa nin qownkiisa iyo tolkiisa dhexdooda lagu yaqaano sharaf yacni sifaatka wanwanaagsan iyo qaninimo sakhiyulyaddi weeye ninkaa nin gacantiisu ay sakhi tahay mabsuudulkafi gacantiisu iska fidsan tahayo waa nin dee ikhsi away xaafidun likitaabillaahi cada wajalla ilaahay kitaabkiisana korkuu ka hayaa yaquumu leyla habeenkii buu istaagayaa kullahu dhammaantii fii ragcatin habeenkii oo dhan ragcad buu ku dhammaynayaa qur-aanku ragcad ku dhameeyey yuu ku dhammaynayaa kasiirulbukaa'i weeye nin oohintiisu ay aada u badan tahay min khawfillaahi tacaala ilaahay cabsidiisuu la ooyayaa faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi bakin bakin liibaan baa usugnaatay buu yidhi xasbuka yaa abaa xaniifa abaa xaniifow intaa ku jooji buu yidhi tilmaanta ninka aad ka bixisay intaa ku jooji inna bacda maa dakartahu waxa aad sheegtay qaar ka mid a oo min sifaatilkhaadibi ninka gabadhayda soo doonay sifaatkiisa ah yajcaluhu wuxuu ka yeelayaa bacli yacni bacdu sifaatkaas kuf-an buu uga yeelayaa libinti amiiri lmu'miniin gabadhayda iskaba dhaafe amiirulmu'miniin gabadhaysobuu kuf u noqonayaa sifaatkaa qaar ka mida ayagoo dhanba maha fa qaala abuu xaniifata wuxuu yidhi hayra laakina ana fiihi waxaa ku sugan khaslatun khaslaa ku sugan ana fiihi khaslatan khislo iyo hal sifaa ku sugan laabudda ay lagama maarmaan tahay min an taqifa caleyha inaad ogaato waay ninka intaasoo wanaag uu leeyahay laakiin hal khisluu leeyahay taasna haddee waa inaan kuu qariyo maaha laabud waayo inaad ogaato waay qaala wuxuu yidhi wamaa hiya oo maxay tahay sifadaas qaala wuxuu yidhi abuu xaniifa inahu yahuudiy ninku waa yahuudi aye waa nin yahuudi awa qaala wuxuu yidhi ninkii ayahay marxaban fantafada rajulu dhe ninkii waa booday waa booday kor intuu u boodaybu wa qaala wuxuu yidhi yahuudiyun oo ninkii aada ii sheegaysa ma yahuudi baa aturiidu ma doonaysaa minii xaggayga miyaad iga doonaysaa an uzawija ibnatii gabadhayda inaan u guuriyo min yahuudiyin ya abaa xaniifa oo hadda abuu xaniifow yacni nin wanaagsan oo aada u weyn baad ahayde maanta ma waxaad iga rabtaa gabadhayda inaan nin yahuudi a ku daro wallaahi baan ku dhaartay laa usawijuhaa minhu u guurin maayo walow jamaaca haba kulansado oo khisaala alawalina walaakhirin ummadihii horreeyey iyo kuwii dambeeyey waxay sifo wanaagsan lahaayeen oo dhan ba ha kulansadee ku dari maayo marna gabadhayda ku dari maayo fa qaala abuu xaniifata wuxuu yidhi ta'baa ma diidaysaa an tusawija ibnataka gabadhaada inaad u guuriso min yahuudiyin wa tunkiru daalika waad inkiraysaa ashadda alinkaari diiddo midda ugu xun uma tascumu linnaasi dadkaad u sheegaysaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam zawaja ibnatayhi labadiisi gabdhood inuu u guuriyey kiltayhimaa labadooda mid kastoo ka mida min yahuudiyin inuu ku daray baad dadka u sheegaysaa dadkana saasaad u sheegaysaa de sayd cusmaan baa yahuudi a baad leedahay marka nebi maxamed baa gabadhiisi labadiisi gabdhoodba nin yahuudia isugu daray adiguna waxaad leedahay mm gabadhayda yahuudi uma guurinay yaad leedahay sooma facarat irajula ninkii waxaa kusoo darisay ricdatun argagax baa kusoo dariyey wuu naxay de wuxuu malaynayay maahe haya marka naxdin baa wuu gariiray wa qaala wuxuu yidhi astakfirullaha ilaahay baan ka qufraan dalbayaa min qowli suu-in hadal xun oo qultuu aan idhi wa atuubu ilayhi ilaahay baan u toobadkeenayaa min firyatin been iftaraytuha aan been abuurtay waa been aan sal iyo raal aan been abuurtay aayad wa min daalika waxaa ka mid a caqligiisii iyo caqaryadiisii abu xaniifa aylane ana axad alkhawaariji nimankii khawaarijta la odhan jiray mid ka mid a wa huwa addaxaaq ashaari wey daxaaku shaari baa la odhan jiray jaa'a ilaa abi xaniifata u yimid daata yowmin maalin mid khawaarijta ka mid ahee daxaaq la odhan jiray ayaa abaa xaniifa u yimid wa qaala wuxuu yidhi tub yaa abaa xaniifata abaa xaniifaw toobadkeen intuu u yimid abaa xaniifa wuxuu ku yidhi tub yaa abaa xaniifa war abaa xaniifow ilaahay u noqo toobadkeen faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi mima atuubu maxaan ka toobadkeenaa faqaala alkhaarijiyu wuxuu yidhi kii khawaarijiga ahaa min qowlika hadalkaaga ka toobadkeen aad ku qowshay bijawaazi taxkiimi taxkiimku waa bannaan yahay alladii jaraa dureersaday bayna caliyin wa mucaawiya taxkiimka yacni cali iyo mucaawiye ay galeen wuu bannaan yahay taxkiimku in yani dad yani haddii la ra'yi laysku qabto qof laga xaakim yeesho dhexdhexaad la arrinta arrimaha loo dhiibto taxkiimkaa wuu bannaan yahay baa tiri hadalkaa waa hadal dembi ah way ayuu khawaarijta mogtahay markuu sid cali taxkiimka ogolaaday qoladii mucaawiya la ogolaaday iyo halkaa awal sid cali bay la jireen halkaa ku dhaceen waxay yidhahdeen laa xukma ila lilah qofka maba jira waahay laa xukma ila lilahi ayagoo le halkaa ku dhaqaaqay sid cali wuxuu yidhi kelimatu xaqin weeye yuraadu biha albaatil laa xukma ila lilaahi waa saxdee xukunka ilaahay unbaa iska leh waa kelimo xaqoo laakiin baatil loola jeedo waay aan waxba ka jirin waay aye marxaban ilaa uu sida cali marka dambe la dagaalamay markuu ka riwaayey wuu laayay khawaarijta eber buu ka dhigay ayagoo toban kun oo qur-aanka daldalayo ayuu weerar ku qaaday markaasuuna ka dhigay toban xabo keliyuu ka soo reebay abay kala fiigeen wey adduunyadu kala carreen marxaban marka wax ka qur-aan akris badnaa ma jiro wax ka axaadiis akris badnaa ma jiro wax ka cibaado badnaa ma jiro asxaabta maalinka markay kusoo duulay sida cali kusoo dhaqaaqayay qur-aankooda waxaa layihi daryaankiisa waxaa laga maqlayaa asxaabta way shakiye bismi llah nimankasaan qur-aan ku aqrinayo maxaanu samaynay sida cali ha shakinina bu nimanka nimanka nabigu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam ya madaxawa marka wuxuu yihi taxkiimkii cali iyo mucaawiya dhex mare ee aada yani aada wou banaan yahay tiri ka toobadkeen faqaala abu xaniifata wuxuu yihi lahu lil yani khawaariji kii khawaarijiga ahaaba wuxuu yidhi alaa taqbalu ma aqbalaysaa an tunaadiranii inaad igala doodo fii hada alamri mas'aladaas inaan ka wada hadalno oon ka munaadaroono ma yani ma ogolaanaysaa faqaala alkhaarijiy wuxuu yidhi bala waan ogolahay diyaar baan u ahay faqaala abuu xaniifata wuxuu yidhi fain ikhtalafnaa haddaan iskhilaafna fii shayin shay oo mimaa kii ka mida natanaadaru aan ku doodayna fiihi fiigiisa faman yaxkumu baynana yaana kala xukunayo labadeenna haddaan masalada ka wada hadalno oon ku heshiin weyno de masalada saa wey mahe saas wey isku qabsanno yaana kala xukminayo de midka saxa ayaan yan oo hebel baa saxsan yaana dhihi ona kala xukumayo faqaala alkhaarijiyu wuxuu yidhi kii khaarijigaha xakim man tashaa ninkaad doonta xaakim ka dhig ninkaad doon ninkaad doontaan u dhiibanaynaayo markaan isku qabanno ra'yiga ninkaad doonta yani aan dhahno hana kala bixiyo waay hana kala bixiyo faltafata abuu xaniifata wuxuu fiiriyey ilaa rajuli nin buu fiiriyey oo min asxaabi alkhaarijiyi ka mid a kan khawaarijiga asxaabtiisa nin ka mid a oo kaana macahu meesha taagnaa ayuu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi uxkum baynana fii ma nakhtalifu fiih adiga waxaan isku qabanno adigu nagu kala xugmi na kala xugmi uma qaala lilkhaarijiyi baa wuxuu u yidhi ana radiitu raalli baan ku ahay bisaaxibika raalli baan ku ahay fahal tardaa bihi ant ninkaan saaxiibkaaga oo khawaarijiga ah raalli ma ku tahay anuu raalli baan ku ahay inuun xukunka u dhiibane fasura alkhaarijiyu wuu farxay waa la farx geliyo wa qaala wuxuu uhi nacam wax alla waxaan isku qabanno ku heshiin weyne inuna kala bixiyo raalli baan ku ahay taxkiimkii buu ogolaaday mogta wuu ogolaaday faqaala abuu xaniifata wuxuu yidhi wayxaka war hoogaage atujawizu taxkiima taxkiimkii miyaad banaynaysaa fiimaa yajuru baynii wa baynaka aniga adiga khilaafkana dhex maray inaan qof ka xaakim taxkiim ka xaakim yeelana waad banaynaysaa wa tunkiruhu taxkiimkii baad inkiraysaa miya cala tmayni laba oo min saxaabati rasuulilaahi ka mida sala allahu calayhi wasalam laba ninoo asxaabta rasuulka ka midana taxkiimkooda waxaa leedahay waa baatil ma jiro aniga adigana taxkiimka aniga waad ogashahay miya fabuhita alkhaarijiyu kii khaarijiga ahaa wuu wareeray walam yuxir jawaaban wax jawaab uu soo celin waayo dee taxkiimkii uu diidanaa buu ogolaaday sooma ninkeena u dhiibana haye uu leeyahy mana banaanuu leeyahy abu xaniifa wuxuu oola imaaday ka toobadkeen taxkiimka aad tiri waa banaan yahay ka toobadkeen agab xujadii buu ku ribi wa min daalika waxaa ka mid a cabqariyadiisii iyo caqligiisii zaa'idka ah waxaa ka mid a aylane ana jahma ibnu safwaan jahma ibnu safwaan ninka la yidhaahdo ra'sa alfirqati aljahmiya qoladan jahmiyada la yidhaahdo ninkii madaxda u ahaa ee jahmi jahmi ibnu safwaan la ohan jiray jahmiyadii addaalati waa firqada daallada oo baadida almubtadacati ee mubtadacada ahayd wazaarica shari sharta kuwii abuuray ahaa fii ardi lislaami islaamka ardadiisa kuwii sharta ku beeray oy jahmiyadu jaa'a wuu yimid maratan mar buu u yimid abaa xaniifatu u yimid jahmiyada nimanka la yidhaahdo ninkii ra-iiskooda ahaa ee looguba magacdiray ee jahmi binu safwaan la odhan jiray ninkaasaa abaa xaniife u yimid wa qaala wuxuu yidhi laqad ataytuka waxaan kuugu imid liukallimaka inaan kula hadlo fii ashyaa inaan kaala hadlo ashyaadaasoo haya'tuhaa aan diyaariye laka adiga aan kuu diyaariye masaa'il iyo ashyaa aan kuu diyaariyey yaan doonayaa inaan ka wada hadalno fa qaala abu xaniifata wuxuu yidhi alkalaamu macaka adigoo hadal lagula gala caarun ceeb wey in adiga meel kula fariisto oon kula hadlo waaba ceebtaas ceeb bay igu tahay waalkhawdu inaan dhex galno oo fii maa tadhabu ilayhi waxa adiga aada qabtana inaan dhex galno oon ka hadalnana naarun talada waaba naar uraysa waayo cadaab weeyaba inaan dhex galno fa qaala jahmun wuxuu yidhi kayfa xakamta calaya seebaad iigu xukuntay bimaa xakamta waxaad iigu xukumtay wa anta lam talqanii aada ila kulmi min qabl horay walam tasmac kalaamii ani adiga maantaaba isugu kaana horayse hadda ka hor imaada arag hadalkaygana maada dhegaysanin waxaan qaba igama warrantida maxaad iigu xukumtay waxaas ood ii leeda adiga in lagula hadlo ma banaano in lagula hadlo waa ceeb waxa aad wadatana waaba cadaabo lama lama lama dhexgeli karo maxaad iigu xukumaysaa warkaas faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi laqad balaqanii waxaa isoo gaaray canka xaggaaga aqaawiilun baa isoo gaaray yacni hadallo aqaawiil oo been oo laa tasduru aan ka soo fulaynin can rajulin nin min ahli lqiblati aw hadallo qof ehlu tawxiidaba aan ka soo fuli karin baa laiga soo kaa sheegay oo maalin kasta lagaa sheegaya ninkii jahmiya saasuu yidhi baa laleeyahay waa hadallo nin ehlu qibla aba aan ka suurtoobi karin waay faqaala jahmun wuxuu yidhi ataxkumu calaya bilkayb ma wax adoo iga arag baad wax lasoo sheegay waa qeybe ma qeyb baad iga xukumaysaa faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi laqad shuhida daalika kaas mashhuur buu noqday canka xaggaaga wastafaalu wuuna faafay waa wax la shuhureeye oo jahmi baasaa yidhi jahmi baasaa yidhi sidii loo lahaa mashhuur noqdo istafaallo wuu faafay khabar fahaafay buu noqday wacarafat alcaamatu waalkhaasatu caamada iyo dadka khaasada ehlu cilmiga kulli way ka waramaan hadalka ayaa yidhi jahmi baa yidhi waa la wada ogyi fajaaza lii waxaa ii banaanaatay an usbitu inaan sugo calayka dushaada bimaa tawaatara canka wixii kaa tawaaturay waay waxaan mar la arkay lagaa sheegay oo kaa tawaaturay se inaan kugu sheegay markaa waa banaan tahay wa faqaala jahmi wuxuu yidhi ana laa uriidu ma doonayo ilaa an asalaka inaan ku weydiiyo ilaa can iliimaani wax kale ku weydiin maayo iimaanka umaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waa ana anigu laa uriidu dooni maayo an asalaka inaan ku su-aalo ilaa can iliimaani iimaanka umaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo faqaala abuu xaniifata wuxuu yidhi awalam tacrif iliimaana iimaanka weli maada garaninba miyaa ilaa haadihi saacata ilaa hadda xataa tas'alanii canhu oo weli iimaanka shaki baa kaaga jira maada iimaan ma lihid miyaa ilaa hadda aada i weydiisay iimaanka faqaala jahmi wuxuu yidhi balaa iimaanka waan gartaye walaakin shakaktu fii nawcin minhu nooc iimaanka ka mid ahan shakisanahay buu yidhi aa shaki iga jira faqaala abuu xaniifata wuxuu yidhi ashaku fi liimaani kufrun iimaankoo la shakiyo waaba gaalnimo qeyb ka midaba haddaad iimaanka shakiso haddee waaba gaalnimo faqaala jahmi wuxuu yidhi laa yaxilu laka xalaal kuuma aha an tasimanii inaad igu calaamayso bilkufri gaalnimo ilaa idaa samicta minii maa yukafiru qowl ama ficil wax yacnii qofka lagu gaalnimo xukminaya inaad iga maqasho mooyaane inaad gaalnimo isaga kay xukmisa kuuma banaaniyo abu xaniifa layidhaha ha igu xukmini gaalnimo ha igu xukmini faqaala abu xaniifata wuxuu yihi sal sal camaa badaa lak weydiiy waxaad doonaysa waxaa alla wixii kuu daahiro iweydii bal faqaala jahmun wuxuu yidhi akhbirnii iiga waran can rajulin nin iiga waran carafa allaha ilaahay gartay biqalbihi qalbigiisa wa calima og annahu ilaahay waaxidin inuu yahay laa shariika lah ilaahay shariik inuusan lahayn walaa nidda nidna inuusan lahayn wax mulkiga la wadaagsaday inuusan jirin wa qalbiguu ka qiray wacarafahu wuxuu kaloo gartay ilaahay ku gartay bisifaatihi sifaatkiisa ilaahay sifaatkiisa waa wanaagsan oo dhanna wuu ku yaqaanaa wa annahu laysa ka milihi shay wuxuu kaloo garanayaa ilaahay wax la mida inuusan jirin waayo laysa ka milihi shay intaa qalbiguu ka gartay uu qalbigu intaa ka qiraya uma maata wuu dhintay walam yuclin aliimaana bilisaanihi asagoon carabka tawxiidka oga dhawaaqin ayuu dhintay carabkana qalbigana intaasoo dhan waa ka qirsanya inuu ilaahay waaxid yahay sifaatkiisa kaamilka laysa ka milihi shay iyo wax walbuu qirsan yahay qalbiguu ka qirsan yahay carabkana kama kama qiran markaasuu saa ku dhintay afa yamuutu mu'minan am kaafiran ninkaa hadda ma iimaan buu ku dhintay mise gaalnimuu ku dhintay faqaala abu xaniifata wuxuu yihi yamuutu kaafiran waa gaal qalbigaa ninkaa waxaa ka qiroo aad sheegayso oon lisaanka oga dhawaaqin yani yamuutu kaafiran buu wayakunu min ahli naari waana ehlunaar weybo ehlunaarku ka mid noqonaya waase goonmo idaa lam yani idaa lam yusarix hadduusan cadaynin bilisaani carabka hadduusan ka cadaynin camaa carafahu bijinaanihi waxa uu qalbiga ka gartay hadduunan lisaanka ku darin gaalnimuu ku dhimanayaa waana ehlunaar buu yidhi maa lam yamnachu hadduusan ka mancinin min atasriixi bilisaani carabkao tawxiidka laga cadeeya maanicun hadduusan ka mancinin carabka inuu oga dhawaaqo wax u diida hadduusan jirin oo akhras hadduuna ahayn nin carab la oo aflaawa hadduusan ahayn wa hadduu nin hadlayaba uuna ahayn oo carabka uu akhras iyo hadalku ka xidhan yahay dee marka iimaanka tawxiid qalbiga waa ku filan yahay laakiin isagoo carabkiisu saliim yahay oo waxba uusan qabin hadduu inuu carabka oga dhawaaqo diido qalbiga basaan ka rumaysanayo uu leeyahay iimaankiisa waxba kama jiraan bu waa gaal buu o faqaala jahmun wuxuu yidhi kayfa laa yakunu mu'minan seena ninkaa mu'min uusan u ahayn waqad carafa allaha xaqa macrifatii wey ilaahay buu gartay sidii la rabay in ilaahay loo rumeeyoba ninkaa u rumeeyay maxaa dhacay qalbiguu ka rumaysay inuu waaxid yahay shariik inuusan lahayn wax kaloo mulkiga la wanaagsan inuusan jirin sifaatkiisa wan wanaagsan buu qiraya ilaahay qiraya qalbiga ka qiraya annahu laysa ka milihi shay wax yani lamida ilahay inuusan jirin buu qiraya see ninkaasena yani suuna mumin u ahayn faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay tu'minu mid rumaynaya bilqur'aani qur'aanka oo wa tajcaluhu aad ka yeelayso qur'aanka xujatan xujo aad ka dhiganayso kallamtuka bihi qur-aankan kugula hadlaya xujaan qur-aanka kaaga keenaya haddaad qur-aanka daliil ahaan uu kuu qancinayo oo uu ku deeqayo wain kunta haddaad tahay laa tu'minu bilqur'aani nin aan qur-aanka aaminsanayn haddaad tahay oo walaa taraahu xujatan qur-aankaba aan daliil ka dhiganayn haddaad tahayna kallamtuka waxaan kugula hadlayaa bimaa nukallimu bihi man khaalafa alislaama dadka gaalada ahoo islaamka aan ogolayn waxa aan kula xujaysan aan kugula xujaysamaya haddaada qur-aankaba daliil u haysanin waay xayla gaalada moogtahay gaalada markaad xujo u keenayso ilaahay waxdaaniyadiisii ilahay baa saa aad leedahay qur-aanka iyo xadiidkii usoo daliil mayso maxaa yele waxbaba kama yaqaana qur-aanka dhanba may aaminsanabe daliil caqli ah la rabaa inaad gaalada ku qanciso daliil gaalada daliil caqli ah unbaa lagu qancin karaa koonkaan ma qirsan tahay samaawaadkan iyo ardadan inay makhluuq yihiin ma qirsan tahay sanca inay yihiin waa waa wax la ahaysiye oo la abuuray inay yihiin haa sanco bilaa saanic inayna noqonaynin ma qirsan tahay haa waan qirsanay buu kuleey maxaa sanco kastoo la sameeye laabudda saanicii sameeye waa in la helo o haddana isla markaa sancadaas ayada ah saanici sameeye hadduuna joogin oo markaa uuna haynin inayna inayna baaqi ahaanayn oo iska joogaynin oo ay dumayso hadda gurigan waa la dhisay haddii farta laga qaado weligii muska tagnaan saan ma u dhalaalayo weligii saan ma ahaanaya maya waa in gacanta lagu hayo meeshuu ka duwan waa in la waxay makhluuqan marka koonkan samaawaadkani ardadan waa sanco saaniceedii hadduuna yani uuna qudradiisa ayna ku taagnayn oo uuna haynin kol hore isku darman lahayn soo ma marka haddee sancadii haddaad qirtay sancadaa laabudda min saanicin saanici abuuray waa in la helo waa laabud taasu marka caqli ahaan buu taa ku rumayn karaa gaalka marka xujada la siinaya gaalka yani waa xuja caqliya yaa gaalada lagula doodaayo ee qur-aanka iyo xadiidka maba aaminsanaba dee soo ma marka haddaada qur-aanka aaminsanaynna kuwa aan islaamka aaminsanayn waxay waxay yani ku do- waxaan kula doodnaan kugula doodayaa buuri adi labadaa mid u yaal ay qaala jahmun wuxuu yidhi bal u'minu bilqur'aani waajcaluhu xuja qur'aankaan rumaysnahay qur'aankuna wuu iqancinaya haddii daliil qur'aanka la iga keeno faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi in allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala jacala aliimaana iimaankii wuxuu yeelay bijaarixatayni laba xibnood isnatayni oo laba ah laba xibnood baa ilaahay iyuu tawxiidka yeelay bilqalbi iyo wallisaani labadaasoo isla socdaa ilahay tawxiidka yeelay laa biwaaxidatin minhumaa labadaa mid ka mida ilaahay kuma kaaftoomin hal keliya tawxiidka laga rabaa muuna dhihin labadooda waa in qalbiga iyo lisaanka lisaanka keliya haddaad ooga dhawaaqayso qalbiga ayna jirin waa munaafiq uu qofku noqonaya munaafiq buu noqonaya hadduu lisaanka ooga dhawaaqayo qalbiga uusan ka rumaysan oo munaafiqiintii waxay ku halaagsayen waxaa weeye dadkay la tukanayeen tawxiidka afkay oga dhawaaqayeen maca daalika iimaankooda wax ma tari soo ma ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar baa ilaahay soo ma marka hadduu dee qol qofku carabkiina uuna uga dhawaaqi qalbigana uba ka diidana dee waaba gaalkaas waa gaalkaas marxaban marka laa biwaaxidatin minhumaa hal mid keliya lagama dhigin buu yihi tawxiidki wa kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisii iyo wa xadiidu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dhaafixaani yacni waxay caddaynayaan bitaqriiri daalika waay bitaqriiri daalika inuu tawxiidku qalbiga iyo lisaanku isla socda yahay inuu yahay ayay kitaabka iyo xadiidkuba qirayaan way ay caddaynayaan caddaynayaan way sugayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamanaa faktumna maca ashaahidiin wamaa lanaa laa nu'minu billahi wama jaa'ana min alxaq wanadmacu an yudkhilanaa rabbuna maca alqowmi alsaalixiin faasaabahum allahu bima qaaluu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau lmuxsiniin saasuu ilahay yidhi waidaa samicuu markay maqlaan maa unzila wixii la soo dejiyey ila arasuuli taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu ayadoo sugaysa min adamci ilin waay mimaa carafuu wixii ay garteenoo min alxaqi aw xaqi garashadii ay garteen oo qalbigii bay ka fahmeen markii aayaadkii la akrinayay nabiga lagu soo dejinayay ay dhegaysteen xaqi bay garteen oo qalbigooda ka garteen ay fahmeen yaquuluuna xaal ay leeyihiin markay qalbigii ka garteen yo yaquuluuna xaal ay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aamanaa waan rumaynaye faktubnaa maca shaahidiin qalbiga keliya markay ka rumeeyeen maxay intaa ugu joogsan waaye waxay ku dareen yaquuluuna rabbanaa aamanaa ilaahayow waan rumaynay ee faktubnaa maca shaahidiin wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo lahaanta annagao laa nu'minu aana u rumaynayni billaahi ilaahay iyo wamaa jaa-anaa wixii noo yimid oo min alxaqi maxaana u rumaynayni oo wanadmacu aana u yani aana u damcayninoo an yudkhilanaa rabbunaa rabbigaana inuuna geliyo maca alqowmi saalixiin fa asaabahum allahu ilaahay waa ilaahay baa sawaabiye o abaalmariyay bimaa qaaluu jannaatin baa ilaahay bisababi maa qaaluu jannaatin baa ilaahay ku abaalmariyey jannaadka tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina xaalayan kuwo ku waaraya fiiha figeeda wadaalika kaasna jannaadkaas webiyaashu ay hoos qulqilayaanna jazaau lmuxsiniin kuwa wanaagga samaynaya abaalmarintoodii waay fahum ayagu carafulxaqa xaqi bay garteen bijanaanihim yani aye bijanaanihim qalbigooday ka garteen wanadaquu bihi wayna ku hadleenoo bilisaanihim faadhalahum ullahu markaasaa ilaahay geliyey bimaa qaaluu bisababi qowlkooda iyo tawxiidka ay ku dhawaaqeen jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar wa qaala tacaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi quluu aamanaa billaah quuluu dhaha baa la yidhaha tawxiidka waa la amraya fiiri ku dhawaaqaye quuluu dhaha aamanaa waan rumaynay billahi ilaahay baan rumaynay wamaa kii baan rumaynay unzila ilaynaa naloo soo dejiye qur-aanka naloo soo dejiyena waan rumaynay wamaa unzila ilaa ibraahiima qur'aankii ibraahim loo soo dejiyey baan rumaynay wa ciisa loo soo dejiyey waisxaaqa wayacquuba walasbaadi yacquub awlaadiisii way wamaa uutiya muusa wa ciisa nabi muuse iyo nabi ciise wixii la siiyey baan rumaynay dhaha wamaa uutiya nabiyuuna wixii la siiyey min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey baan rumaynay dhaha waa tawxiidkoo lagu dhawaaqafid fa amarahum ilaahay wuxuu ku amray bilqowli buu ku amray walam yaktafi ilaahay kuma kaaftoonin minhu xaggooda bilmacrifati iyo waalcilmi garashadii qalbiga ay ka garteen keliya lagu ilaahay kumuna kaaftoomine dhaha baa layidhi ku dhawaaqa waa wa qaala calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu yidhi quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu markuu yacni ummaddiisii la hadlayey wuxuu ku yidhi towgii war laa ilaaha ila allahu dhaha tuflixu waad liibaanaysaan sidaa dhaha waad liibaanaysaan ko falam yajcal ilfalaaxa liibaantii muuse yeelin rasuulku bilmacrifati waxdaha garashada qalbiga ay ka garteen keliya muuse yeelin liibaantii wa inamaa yani damma wuxuu ilayha wuxuu u dumay alqowla hadal ku dhawaaqa oo laa ilaaha ila allahu dha waad liibaanaysaan wa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu kaloo yidhi yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi doona dhow yaa laga soo saarayaa man qaala ninkii yidhi laa ilaaha ila allah ninkii ehli tawxiido naarta waa laga soo saari xaala ehli tawxiidka cadaabkoodu ma aha cadaabu khuluudi waa yani yani waihaanatin ma aha cadaab muhiin aho cadaabu khuluud amaha cadaabkoodu waa cadaabu tadhiir waayo cusaada yani bacdu cusaati lmu'miniin in la cadaabayo waa inaad rumayso bacdi mucayana hebel baa la cadaabaya la dhihi kari moogiye yani bacdu cusaati lmu'miniin mu'miniinta cusaatooda qaar ka mida inay naarta gelayaan taa waa inaad rumayso maxay adilada kusoo arooreyse laakiin haddana markaa waa inaad yani rumayso inuu cadaabkooda cadaabu khuluud ma ahee xoogaa waa lagu soo dahiraya markaasaa laga soo saaraya marka naartii waxaa ka soo baxayo buu nabigu leeya man qaala laa ilaaha ila allah ninkii yidhi falam yaqul nabigu muuse odhan yakruju mina naari naarta waxaa ka soo baxaya man carafa allaha ninkii ilaahay garta ninkii ilaahay garto qalbiga ka gartaa naar ka soo baxay nabigu muu dhihine wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah baa naarta ka soo baxay ninkii yidhi walow kaana alqowlu qowlku hadduu yahay laa yuxtaaju ilayhi mid aan loo baahnayn oo wayuktafaa bilmacrifati yani macrifada qalbigaa lagu kaaftoomayo min duunihi duuni lqowl lakaana ibliis baa wuxuu noqon lahaa muminan ibliis baaba mumin noqon lahaa ay haddii macrifada qalbigaa keliya ilaahay la garto imaan uu noqonaya liannahu ibliis caarifun birabbi rabbigiis buu yaqaana fa huwa yaclamu wuxuu og yahay annahu ilaahay huwa aladii khalaqahu ibliis buu og yahay inuu ilaahay kii abuuray yahay wahuwa aladii yani yumiitu midka dilaya inuu yahay wuu ogyahay wahuwa aladii yabcahu hadhow qiyaamaha midka soo bixinaya inuu ilaah yahay buu ogyahay wahuwa aladii aqwaahu midka baadiyeeyey inuu ilaah yahay buu ogyahay qaala tacaala ilahi wuxuu yihi calaa lisaanihi lisaani ibliis isagoo ilahay ibliis looga xikaayoonaya wuxuu yihi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin horta ilaahay inuu abuuray buu gartay fiir qalbigu wuu ka ogsan yahay ilaahayo waadii abuurtay oo khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin baad iga abuurtay nuur baad iga abuurtay inuu doono markii ibliis